maamulka degmada faraweyne oo kaashanaya hay-adda aafooyinka iyo kaydka raashinka somalilan ayaa deeq raashina gaarsiiyey bulshadii ay saameysay abaaraha deeqdan ayaa waxaa ka faa-iideystay in ka badan afar boqol oo qoys xogayaha fulinta ee magaalada faraweyne axmed weli sheekh maxamed ayaa ka waramaya deeqdan maanta oo halkan aynu ku qaybinaynaa afar boqol oo qoys oo inaga soo gaadhay hay-adda aafooyinka jamhuuriyadda somalilan afartaa boqol ee qoys iyo degmada faraweyneyn kastoon ay ku filnayn oo ay tahay degmo ballaadhan abaarihii sanadka taagnaana ay ahayd degmooyinkii ay ka xoogagu jireen weliba qaybta galbeedka haddana markii aanu maamul ahaan isla eegnay shantii tuulo ugu jilicsanaabanu ayaanu isla garanayna in la siiyo waxaananu codsanaynaa haddaanu maamulka degmada nahay in ayna intani waxba ka gaadhayn wixii kale loo helaya in la soo gaadhsiiyo waxaananu mahadnaqayaa dadkii shacbiga aanu siinayne sida sida fiicane bilaah rabshada u qaatay iyo guddoomiyayaasha shanta tuulo ee naga aqbalay ee culayska badan iyagu dib u sii qaybinaya aad bay u mahadsan yihiin qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaysta ayaa ka mahad celiyey raashinkaasi waxa weeyaan afar boqol oo qoys shanta tuulo ee degmada ugu daranna ugu yar abaara badnaana waa la siinayaa raashinkaasi si fiican buu noo soo gaadhay qofkiina waxa uu leeyahay saddex xaaf iyo caagad saliida saddex xaaf oo mid daqiiqa mid sonkora mid bariisa iyo caagad saliida waana afar boqol oo qoys oo shan tuulo ah marka waxaannu u mahad celinaynaa dhammaan ciddii ka qayb qaadatay iyo maamulka degmada guddoomiyaha xoghayaha iyo dhammaan maamulka guud oo si wanaagsan u qaybiyey dadkiina annaga oo mabsuuda cid walbana soo gaadhay dadkii tuulooyinkaa matalayay baan ka mid ahay wixii aan qayb u yeeshay anigu ka shaqasi ahaan sideeda ayay boqolkii qoysee aan lahaa si ayay u soo gaadheen saddexdii kalena waa ila mid raashinkaasi oo ka kooban afar boqol oo qoys oo ay qaadanayaan afar tuulo oo ah tuulooyinka ugu dardaran ee abaaruhu ay ka jiraan markaa maamulka degmada iyo xukuumaddaba iyo cid kasta oo raashinkan soo bixisayba waxaanu uga mahad celinaynaa sida wanaagsan ee ay uga qayb qaadanayaan taakulaynta iyo inay dadka jiicda sanle runtii ay wax u taraan si kastaba deeqdan ayaa qoysaska la gaarsiiyey waxa ay u qabeen baahi badan